maanta waxaa noo suurta gashay inaan waraysi ka qaadno profesor dalxa oo ka mid ah xildhibaanada ugu waqtiga dheer soomaaliya markay noqoto dhinaca baarlamaanka sidoo kale profesor dalxa waxa uu ka mid yahay dadka lagu xasuusan karo sugaanta iyo waayo aragnimada arrimaha soomaaliya websiteka hiiraan online oo hadda magaalada muqdisho aan ku sugannahay ayaa ay u suurta gashay in profesorka uu la kulmo sidoo kale waxaan weydiin doonaa arrimo la xiriira siyaasadda dalka ee hadda ay ku sugan tahay profesor waa mahadsan tahay inaad naga aqbashay hiiraan online ahaan inaan maanta waraysigan ka qaadno
sidoo kale idinkana hiiraan online waana sharaf bay ii tahay inaan waraysi aynila yeesho ama ayla yeelataan soo dhawaadaan ileeyahay su-aasha ugu horeysa ku weydiin waxay tahay hadda waxaa jirta dowladda uu hogaamiyo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo waxaa ka horeysay dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud manoo sheegi kartaa waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin labadan dowladood ee farqiga u dhexeeya marka markaan ka soo ambalowno marka madaxweyne xasan sheekh fursaddiisii isaga waxay ahayd uu kaga duwanaa kuwii hore in bilowgii dowladdiisa iyadoo federaalkii iyo wax weliba la yiri kumeelgaarhkii waa laga baxay inay xukunkii kala wareegto madaxweyne sheekh shariif dowladdii isaga kusoo sintay sidaasna qori isu dhiibka iyo ay ku socoto isagana madaxweyne xasan sheekha oo wixii isagana ee laysdhihi karo dadaal waxay adiga markaas maanta la tilmaami karo oo ay ugu maaragtay mudnaanteedu leedahay wax markaa horay u dhacay oo haddana dib u soo noqday oo dhinacii marka loo fiiriyo baddii soomaaliyeed oo wax badan runtii ay ahayd mid mugdi galay markii baarlamaanka horey uu u diiday in sidii dowladda kenya mar kale arrintaasi looga hortegi lahaa oo haddana maaragtay iyada loo xaqiijin lahaa waxa ay sheeganayso inaysan ahayn wax iyadu ay leedahay inay yihiin soomaaliya waxa iyada ka turjumayo subareenatigeeda ama siyaadadeeda ama qarannimadeeda maabka iyo waxa iyada ay bedashayna ay yihiin wax feeg ah halkaana iyada ergadii ay u bixisay oo maanta laga sugaayo soo inay soo gabagabeeyaan yacni murankaasi waxyaabaha taariikhiga ee lagu xusuustay waxqabadka ah dowladdu weliba hadda kulleyba iinteeda iyo waxay lahayd gaabiskeeda iyo dhaliisheeda qabadda jir oo kale kulli waa wax ay dhaleen maaragtay nidaamkii madasha iyo madaxweyne xasan sheekh oo awooddii uu siiyey iyo baarlamaanka ee sagaalaad oo aanan sidii la rabay u wajihin doorkii sharci dejinta ay lahayd iyo tii fulinta iyo tii garsoorka in la kala saaro la rabay iyo tii madaxtooyadii ayagoo isku cakiran ma garatay oo maaragtay runtii isburinayaan qodobo fara badan inay haddana hawshaasi weli dastuurkii qabya yahay inay taagan tahay marka dhinaca sharcina dhina waxaasay ku kala duwan yihiin dhinaca habdhismeedna marka la fiiriyo laakiin rabitaanka dadka iyo sida ay u buruursan yihiin iyo sida ay ugu jal maaragtay ugu maaragtay ugu jalbaysan yihiin dowladda madaxweyne farmaajo ayaad ka dareemaysaayo markii baahi ee xoogaa yar ee isaga tambaasiya loo hayin ay ka dhalatay markiisi sharci darada isagoo ra-iisul wasaaraha waddanka looga saaray ciidamadana runtii wax la qabtay aniga aanan runtii ku faanaynin balse laakiin raggii inuu toban milyan ee lacagta ciidamada iyo mushaarka uu ku bilaabay dowladda algeria ee bixisay anuu xubin jaamacadda carabta ah aan kala soo shaceeyey lacagtaasi cumar cabdirashiid markuu baxay inuu isaga uu gacanta uu ku dhigo kuna sii faanay laftirkiisa markii isaga murashaxa uu ahaa xilligii kan ka horreeyay aana madaxweyne noqon inuu toddoba milyan khasnadda uu kaga tegey mar weliba waxbaa maaragtay meel hadday ka soo maaragtay toosaan meelo kale haddana wax yar ka qalloocda laakiin waxyaabaha badan ee dhaliish hadda ay haysato waxay tahay dadkii waaye aragnimada ehelka uu ahaa ee wax badan ee waddanka u soo joogay dhibkiisa iyo rafaadkiisa ee ayaga u ahaa maaragtay dadkii mudigayaasha ahaa ayaa saaxadda ka maqan dad wada cusub oo marka ayaga ee dhibaatooyinka qaarkooda ay yimaadaan ay ku adag tahay ya inay wajahaan ayaa badi waxay buuxinayaan golayaashii dowladda taa ayaa midda hadda ugu weyn ee dadku ay dhahayaan war askartu waxay isku xukuntaa waa isyaanitaa iyo garaaddo ma gartay waxaa isyaanitaada mudnaanta loo siiyey carabtaaba tidhaahdaa akbar minka sinan aktar minka tajriba hal gu ninkii kaa wen yahay waa aragnima ku dheer yahay ayfaam sooma waddanka xaqa ayay ku wada leeyihiin ragga muthaqafiinta ah ragga wax soo bartay dhallinyarada laakiin dhallinyarada waa kuma nin kastoo iska cimrigiisa uu yar yahay miyaa waa tece dhallinyarada dhallinyarada waayo aragga wax baratay iyo soo shaqaysay laakiin inaan weligiisa aanan hal maaragtay xafiis aanan laga soo shaqaalayn haddii wasiir uu shaqa uu ka bilaabo it's very high jump ma garataya ma garatay ninkaasi waxa uu ku dheero dembigeed asaga male waa inuu ninka maamul ama uu safiirnimo hal mar uu ku soo boodo nab ama taliyo xooga dalka soomaaliyeed ama nabad sugid loo dalacsiiyo haddana maalmo markuu joogo laga qaado lug taliyaha nabad sugidda ninka safta qaranka oo dhan ee asaga maarka muddaduu joogo oo isaga gacanta u gasha waay haddaa si fudud max aad ku tiraadid muxuu la tegay ninkaas sirtii waddanka dhan uu la tegey haddana kii kale yimid haddana iska tagba haddana marka asagoo dhow haddana waddanka marka sirtiisa xataa ma xakamaysnaa imaanaysa markii dambe waayo maalinba haddaad sanduuqii sirta qof aad u dhiibtid ya markuu asaga uu ka dhergo uu ka buuxsado haddana adig keen adig aad tiri haddana ku kale aad u dhiibtid maxaa ku qarsoon ya marka dad baa waxa weye way imaanayaan subaxdii caawa hadday tala la yidhahdo taliyaha kana tahay subaxdii wuxuu bilaabaya eris inuu ka hadlo soco adiga ilaa iyo alifliyu racdaysanaya asigana kuwa cusub uu keensanaya meesha soo buuxinaya wax u dhaamano male kii hore ya ayaga markuu odaygu kusoo dhawaaday ayaa waxay bilaabeen haloo yeelo siisanaba haloo yeelo haloo yeelo baabaha haloo yeelo ma garta marka waxaa waaya haddii adiga aad tiraahdid baarlamaankii o dhan hal meel buu isku raca waa haloo yeelo waay ma garta ma gartay haloo yeelana wax fiican ma noqonayso ma gartay waa la kala leeyahay nin walba wuxuu u arko laakiin haddii baarlamaanka isaga uu wax qasi lahaa iyo hadduu wax ku dheeli lahaa iyo hadduu wax kala diri lahaaba maanta waxaan filayaa kuwana wayba iska cusub yihiin oo boqol iyo wax la jiro oo caruur dhalinyaro iyo gabdho yaryari u badan ma gartay waxaa dadka ee kuwa istaagaya ee sheegayaba labtirkooda waay aragnimo ay ka qaadanayaan wixii oo dhanna awalna hadda waxaaba lagu wada yimid wax dadban ma gartay doorasho dadban waxay dhashay maaragtay ee baarlamaan dadban baarlamaan dadban wuxuu dhalay guddoomiyii ku-xigeenadiisa dadban guddoomiye ku-xigeenadooda dadban waxay dhahay madaxweyne dadban madaxweyne dadban wuxuu keenay ra-iisul wasaare dadban ra-iisul wasaare dadban wuxuu soo dhistay xukuumad dadban weli waaba wada dadbannahay horta annagaan si wada toosino ma garatay waayahay aad baa umahadsan tahay waxaan ku weydiinaya profesor marka in qofkii mucaarad noqda oo kale ama dowladda dhaliilo oo kale tallaabo military in loo adeegsado see u aragtaa waa khalad waa khalad ninkan afkiisu ka hadli soo maha okay wixii xataa sida uu sheegay khalkhal siyaasadeed iyo iska hor imaad iyo nabadgelyo xumo intuu miidiyaha u adeegsaday maaragtay iska dhiciyaay reer hebel markay u yar tahay yacni inta asaga uu yiri ma ka dhacay yacni reaction xun oo dadka soomaalida ee ay u noqon karto gar isaga beri hadalkiisaasi ama inta maaragtay waxa uu yiri fitnuu kiciyay ilaa alfitnatu naa'imatun lacana allaha wanayqadaha iyo rasuulka laakiin qofkan nin mas-uul ah hadduu wax ka sheegay mas-uulkaba wuxuu u joogaa maalin walba in wax laga sheego ma gartay dulqaadna inuu u leeyahay ayaa muhiim ah laakiin aniga mar haddii dowladdii meesha haykalka ugu sarrayso oo uu yahay madaxweynihii oo aniga wax kalama socdo uu dhahayo tallaabooyinka qaarkood ra-iisul wasaarihii aniga lama socdo uu leeyahay hadda baarlamaankiina uu leeyahay annaga waxbana loogama keenno wax saas oo anaga qodob sidaas ah oo anaga hadda nalaga ansixiyey ma hayno waxaa waaye ciddii tallaabadaas qaaday iyadaa ku keli ah yani wax mushkiladeeda ee badi ee inta badanna hadda kolleyba hadda baryahan dambe boogteeda in la dhadhayo oo laysku dayay ay ka mid tahay tii ugu dambeysay cabdiqaybdiid oo kale cabdiqaybdiid marna waxa waaye nin oo waddanka markaad fiirisid odayaashii berihii hogaamiya kooxeedka ee magaca ku lahaana mar waa noqonayaa mar madaxweyne maamul goboleed dhan ee galmudug la yidhaahdo dadkii usoo bogdogay buu ahaa marna taliyihii booliska oo nin sareeyo gaas daraja ka gaaray buu ahaa xilligan la joogan aqalkiisa inuu ka tirsan yahay oo guddoomiyihii guddiga dastuurka waaya bi-ay maaragtay wejin ee gurigiisa in lagu galo si fudud waxyaabo maaragtay aan munaasab ahayn ciidan ay maaragtay ka soo fuliyaan yani yaa u haystay waay maxkamad ogolaansho lagama wado ninkiina sharciga maanta wuxuu ninka xildhibaanka afalagaransaha isagoo gacanta kula jira haddii lasoo qabanayo xasaanad gurigiisa lama baari karo oogadiisa lama baari karo maxay u cuskadeen qoladii tagtay waa khalad soo maaha kii kasii horeeyaa muran ka taagnaa oo laba max oo hay-adood oo oo maaragtay ee dowladda ka tirsan xeer ilaalintii iyo iyo iyo maxaa la dhihi jiray iyo garsoorkii ayaa labadoodii isku tuurtuurayay tan baa haddana ka daba timid arrintii marka dowladdii marka dadka sidaas samaynaya naftirkooda ma dowladday daacad ugu yihiin ma dowladday ka soo horjeedaan waa tan loolan ma artay ee dibadeedna annaga faraha nagula jiro xaalkeena yaalla dalkayga okay okay su'aal su'aasha xigtaan ku weydiinaya waxay tahay een Dr. Dalxa een Muqdisho yaa iskale horta
soomaali baa iska leh
okay see u aragtaa ka mataqaana xubin ahaan in Muqdisho ay koox gaara sheegato ama qabiil gooni sheegto ba- dastuurka muxuu ka qabaa
muqdisho inay caasimadii dalka tahay ayuu dastuurka qorayaa oo aan la kala lahayn muqdishona nin walba ma aragtay gurigii uu ku leeyahay uu leeyahay iyo maqaayadda uu ku leeyahay iyo dukaankuu ku leeyahay ma garatay qof hadda maanta aniga ma aragtay qof hebel dhihi karo oo xamar ee aniga gooni meel iigu qoran oo ama aan u haystaa ma aragtay sobar looga gooni ah umalayn maayo inay jirto caasimaddu haddii la kala lahaan lahaa xilligan maba soo gaarteenba ma garatay oo meel laysla leeyahay kale laga raadsan lahaa ma garatay marka nin iska yiiray hadal asaga ma aha mid in loo qaban karo ummaddan xataa magaceeda aan qaarkooda oo jawaab ay ka bixinayeen waan ognahay dadku ha hadlay waa jiraan dadaana ayaga dadka magaca ayaga ay ku sheeganayeen la wadaaga ayaa ku beeninaya oo xusid mudan cali maxamed geedi eh oo prime minister soo noqday eh.
okay aad baa umahadsan tahay su-aasha xigta waxay tahay een een baarlamaanka waxaa ku jira saa hore uga dhawaajisay een dad aan khibrad lahayn marka sidoo kalena ee wata baasboor ajaaniba een muuqalma qof dowlad kale baasboorka ama citizenka ah inuu soomaaliya een matalo xildhibaan ahaan
baarlamaanka keliya maanu ee waddanka hoggaankiisii sare ilaa iyo meesha ugu hooseyso ayaa horta baasaboorada la wada wataaye baarlamaanka keliya wax ku gooniya ma aha xukuumaddii bay ka buuxaan ee hoggaankii maanta ay ka buuxaan ciidamadii bay ka buuxaan taliyaashooda ya marka waa wax na wada saameeyey dhammaan haykalkii dowladda oo aanan ka marnayn fulinta sharci dejinta garsoorka madaxtooyada ma garatay waa cillad caan ah oo soomaali xataa kii maamul goboleed xataa ma artay jira ee sidaas eena keentay duruuftii aan ogeyn
mudane xildhibaane dabcan saa ka dhawaajisa madaxda ugu sareysa ee dowladda wada baasabooray wataan waxaa jira dowlado ajnabi ah oo sheegtay in bariga africa iyo geeska africa ay haliso badan ka jiraan dadka baasabooradoodana watana ee markaasi ay dib ugu soo noqdaan dalalkaas dabcan madaxda ugu sareysana maadaama baasabooradda iyo ajnabiga ay wataan caqabad noocee waddanka uu geli karaa maadaama madaxda ugu sareysa ay wataan baasaboor ajnabi ah taasina dhibaato kuma tahay muwaadin ahaan qof walbo sharci muwaadin haysta haddana dalkiisu madax uu ka yahay haddana ajnebi uu dhaho in dib ay ugu soo noqdaan baasboorada ay haystaan
Ah, runtii waa su-aal muhiim ah horta sideeda majo dhooqo maxaa la dhihi jiray mid mid ayaa loo bixinayaa xaalad adiga wax weliba inaad yacni danta kugu kalifi karto inaad ogolaato ayaa adduunka maaragtay mar waliba yani kusoo food saari karta ninkii odayga ahaa ee jiranaa ee xoogga lahaa berigii hore ee isaga oo mar allaale markii lasoo hor istaago aan yacni wejigiisa keliya ninkii maaragtay ee horyimaada ee ka khalkhalaya inuu erey ku maaragtay ninkaasi ku dhiiran kara aanan jirin maaragtay oo sisi ah ayaa maalintii kambe waxaa la yidhi isagoo tacbaan ayaa odaygii loo yimid odayga waxa war hebelow waan ku jeednaay ishaada haddee inkastoo geerida ilaahay xaggiisa waqtiga nin waliba uu maarta baxayo laakiin waxaan ku dhihi lahayn dardaaran kii uu arkay meeshan dad aan kusoo dhiiran jirin waxyaabaha qaar hortiisa inay soo dhoobteenoo wax asaga lagu celcelinayo ay tahay maanta dhimashadaada ayaa muuqatay dardaaran markaasuu yidhi idinkamaa ila aniga dardaaran haa anagaa odayow kulle indhahaagan ooga jeednaa dardaaran intuu yiri wuu yidhi ya layma dhihi jirin anaa u ekaaday ma gartay ma gartay waddankan dadka saasoo kale ma ku badnaan jirin mugta dowladana waa soo lahaan jirnay waktigaa ka dhigay maartay marka ayadana iska maalmo inta waktigaasi ka jiro qof waliba meesha hadda hala soo noqdo ayaan taaganahay ma gartay hala baxaaya imaan doonta ma artay nina kuma xisaabtamaynin markaas nin walba wuxuu la soo noqday kolleyba markii ee, waxaan ay iska dhammaadaan wuxuu oga maarmo asagoo dub waddankiisa uu ka helo asaab iska dhigi doona dhig intaana la dhihin
waan garta brofesore dabcan baarlamaanka hadda uu xiran yahay fasaxuu ku jira aqalkii sare ee daraada lasoo afmeeray xildhibaanada waxaa laga sugaa furitaanka labaad ee baarlamaanka kalfadhigooda marka uu furmo in xuquuq ay ka keenaan deegaanada markaasi laga soo doortay kuwa aqalka sare iyo kuwa golaha shacabkaba waxaad arkaysaa xildhibaano qaar aan deegaanada laga soo doortay aysan tegin xuquuqna badan aysan keenin aysan tegi karinba habkii lagu soo doortana la ogaa xildhibaanadaas oo kale deegaanadooda aan ka warbixin karin caqabad deegaanadooda ay kaga sugan yihiin dhibaatooyin ay ka jirto dadkii shacabka deegaanadaas isku sugnaana ee dhibaatooyin fara badan ay qabaan aysan hal warbixin aysan ka gudbin markii kale fadhiga baarlamaanka la furo la arkaayo xildhibaano weligoodu tegin deegaanadooda sida loogu soo doorto haddana xuquuq oo xogti ahayn ka bixinaya saameyn deegaanadii laga soo doortay ee lahaan karto caqabadahaasi jira seeda loogu bixi karaa baarlamankeena hadduu xiraya dadkiina caasimad ay ku sugeen baarlamaanada
waa mahadsan tahay sidoo kale waa su-aal muhiima laakiin carabtu waxay tirahdaa faaqidu shay laa yucti ninka wuxuu haysto ayuu bixin karaa laakiin wuxuuna haynin ninka miyuu bixin karaa may ninkan isagii haddaanu tegi karinba meesha maxaad xog oga keeni weydi miyaa la dhihi karaa maanta ninka matalan kama soo qaad anaga somaliland maanta way maqan tahay sababta ay u maqan tahayna wax oo ayaga daw ah oo ay tabanayaan ee loo baahan yahay in dowladdan maanta haddii midnimo la rabo inay ka shaafiso waxa dadka ay gocanayaan ama ay tabanayaan ayaa loo baahan yahay laakiin si aan matalaadoodii aanan u lumin oo dadkaasi mar weliba inay dad wax naga wada dhexeeyo oo aan nahay dad soomaalinimada oo annaga ay naga go-an tahay ayaa dad iyaga maanta magacooda ku jooga laakiin awood aanan ku lahayn deegaamadaas ee ayaga gacanta ay ku hayaan walaalahayaga ama artay somalilan ayaa haddana waxaa dantii lagama maarmaan ka dhigtay inay kuraastii ayaga maalintii ayaga ku habboonaato haddii la heli karo inay ayaga kusii simaan marka maxaa haddana u aadi weydan ma la dhihi karo dadkaas oo ayaga laftirkooda deegaamada hadda ayaga ay ka soo jeedaan lagu colaadinayo maxaad xagga u tagteen magartay tan kale ninka jubbadda dhexe ee ka yimid oo maanta aan ognahay dadka haysta iyo dadka maamula ee kontaroola isagoo maanta jubbada dhexe matalaya maxaad u tegi weyday jilib iyo jamaame maaragtay ma lagu eedayn karo iyo jujuuma waayo dowladdiiba meesha kumaba leh xukun iyo nufuud iyada ay maanta dadkaasi iyada ay dowladnimadeedii iyada ay ugu bandhigto wixii xuquuq ay u lahaayeen iyada ay ugu geyso ama matalaadii dowladnimo ee meesha xafiisyadii in maaragtay iyada ay kulahayn lahayd ee maanta ay meesha oola tagto waddankii iska badaa maanta afgooya ayaa halkan shabeellaha hoose ayaa dowladdii har iyo habeen weerar lagu yahay gobolka intiisa kalene warkiisa iskabadaa oo iyadana har iyo habeen tuulooyinkoodii kuwa shabeellaha dhexe ee la midka ah kuwa hiiraan la midka ah ayaa koonfurta wada saameyn ku leh meel marka dad tegi karo iyo meel aan la tegi karinbo way isugu jiraan xildhibaanada meelahoodii ee maanta la tegi karane way tageen qaarkoodaba hadda maanta hiiraanay maanta kasoo hadlayeen qaar gobollada geday kasoo wada hadlayeen ma gartay kuwii ee shalay dhibaatadii duruuftii kaliftay inay xamar banaadir ayaga ay doorasho ku galaan deegaan doorashadoodii dhibaatada ka jirto iyagana waxa waaye kolleyba sidii ayada markaa ayagana nin maarata weliba maarata ama nin tuur lasu u saxda saa yaqaane maanta adduunka isgaarsiin baa shaqaysa daimam sooma odaygaaga jooga jamaama haddii adigaa tiraada xaalkiina ka warrama xataa adigoo joogo kale uu kugu warbixin karaa sida idinkaba aad miidiyaha aad adduunyada meesha daba iyo dacal meesha ugu fog iyo meesha ugu sokaysa haddaad maanta aad waraysi ka heshaan aad halkaasi idinkoo tagay ay la mid tahay marka duruufaha marka kolleybo ee hadda jira waa wax sababta keenayo xildhibaano inuu tegi karo gobolkiisa uu warbixin ka keeni karo xildhibaano laakiin siyaasadda guud ee baarlamaanka uu ku shaqaynayo waxay qabtaa in xildhibaanadu marka ay fasax galaan deegaan doorashooyinkooda inay aadaan warbixinna ay ka keenaan oo si ay markaasi maaragtay xaaladda guud ee xaqiiqada dhabta ah dadka marka iyaga ay matalayaan ee iyaga ay uga soo warramaan xildhibaane dabcan sidaan ognahay laba kala fadhiyo gala baarlamaanka muddo sanadeyna dowladdan shaqaynaysaa waxaa loogu baahnaa ajendayaal badan oo dowladda maxamed cabdulaahi farmaajo lagu sugayo inay hirgeliso sida hal qof iyo hal codkiisa in la gaaro dastuurka in la dhammaystiro waxaad arkaysaa isqaqabsiyo badan in baarlamaanka uu ka dhex jiro ajendayaal aan loo baahnayn oo kale baarlamaanka qaarkood ay soo bandhigayaan ajendayaasha ugu muhiimsanaa bulshada qaybaheeda kala duwan ay u baahnaayeenna aadan ka arkaynin baarlamaanka iyaga oo ka doodaya ama kala fadhiyada ugu horeeya ama ma la isdhihi karaa ma baarlamaanka gaabiya mise waxay la xisaabtami la yihiin baarlamaanka golihii wasiirada iyo wasaaradihii in ajendayaasha muhiimka inay soo horumariyaan golihii shacabkan aad arkayso dadka ugu sareeyeen ee arrinkaas ay ka aamusiin taasi ma waxa la dhihi karaa ma baarlamaanka ka gaabiya ma baarlamaanka ma isla xisaabtan lahayn oo xukuumaddii la xisaabtami karin waa mahadsan tahay inaad i weydiiso eh, waa ku mahadsan tahay yani su-aasha ee anaga sida gaas khaaska ah eh, runtii inoo taabanayso inaad ka keentid eh, maaragtay wax weydiin ogaal haddii eh, aan u nimaado ajendayaashu horta ajendaha waa laba midna wuxuu la shaqeeyaa uu la falgalaa eh, waxa xukuumadda markaa hindisa sharciyeed loo iyada ay usoo gudbiso guddoonka ee guddiga joogtada lasoo mariyo oo ayaga ay ajenda ahaan u hor keenaan golaha mid taasi waxay la xiriirtaa wixii xukuumadda ka yimaado iyo wixii guddiga joogtada ah ayaga isla soo gartaan iyo guddoonka inay noo keenaan haddaan markaasi ee, golaha ama balaanariga baarlamanka aan nahay haddii ee, xukuumadda xaggeeda aan wax howle ka soconin oo aan soo gudbininne xukuumaddaa yeelanayso haddii ee, baarlamanka inta ay usoo gudbiso xukuumadda ee, la horkeeni waayana guddiga joogtada iyo guddoonka mas-uuliyadda iska leh marka xildhibaanadu waxay ka doodayaan waxay ajenda ahaan ayaga ay u keenaan guddiga joogtada iyo guddoonka oo wakiil oga ah waxa ka imaanaya bannaanka ha yeeshee baarlamaanka gudihiisa kontaroolkiisa iyo la xisaabtankiisa waxay u taallaa xubnaha golaha shacbiga hadday arkaan wax jira ee dhaliil ah oo loo baahanyay in baarlamaankan laftirkii laga saxo waa inay ayaga soo bandhigaan maxaa yeelay rasuulka sal allahu alayh wasalam xaasibuu anfusakum qabla an taxaasabuu yidhi idinka horta isxisaabiya intaan dadka aan la xisaabtamin maamaha annaga si joogta ah aan meesha uga tamin jiray aan iska jirtay oo aan jecelahaba mar wali in baarlamaanka kordhiisa uu wada xisaabtamo markee dadkii hore usoo shaqeeyey bilowgii ee baraka malaydii ilaa yowmana haada baarlamaanka soo jiray baan naqaanaa dhaliilaha jiro iyo baarlamaanka meeshuu ka gaabayo iyo meeshuu u dhutinayo iyo waxa uu baarlamaanka uu tabanayo iyo wax laga tabanaya waa naqaanaa waa run in ay jiraan maaragtay ajendayaal oo runtii badi marmarka qaar ee iyaga ee lasoo hormariyo kuwa ka mudnaa aanan la keenin balse aanan xildhibaanaduna sidii la rabay ee iyaga aanan u wajihin xukuumaddana aan daba taagnayn ma garatay taa laakiin waxaa wax badan annaga dhaliisheenna aan ku qiranaynaa baarlamaanka waa markii la dhihi karo guddiyada ugu liita ayuu qabaa oo guddiga joogtada oo maanta la dhihi karo iyaga ayaa sabab fara badan iskale waayo qaar waayo aragnimadii iyo khabiirnimadii iyo waxaaba ka maqanba kuwaaba iska wada maqanba aananba joogin guddoomiyeyaal oo guddiyadii waxaa loo sameeyey oo aanan u cuntami karin oo aanan ahayn dad kabaasati ahaan laakiin ay yihiin mid laga shaqeeyey oo rag qaarkooda guddoonka ka tirsan ee ayaga sababo oo inay keenaan guddoomiyeyaashaasi ama ku-xigeennada ama ee maaragtay ama ama ama ama xo- hayayaasha ee ayaga u kaambeyn gareeyey iyagoo la dirirayo shakhsiyaad muhiim ah ee baarlamaankana magac iyo maamuus ku leh si aynan guddiga joogtada ugu soo mid noqon ama guddoomiyeyaasha guddiyada sababtana loo yeelayo maxay tahay guddiga joogtada waa kan challenge garaynayo xukuumadda marka haddii xukuumadda la rabo in lala diriro guddiga joogtada hadduu ku haysto maaragtay ee- ee- maaragtay ee awood guddoonka yacni wuxuu maaragtay mar weliba uu asaga khalkhal uu gelin karaa xukuumadda isagana markaasi sidii wuxuu doona uu uga baarbaaran karo uu uga baarbaarto oo xukuumadda uu ku handado laakiin haddii guddiga joogtada uu yahay dad isku maaragtay ee- ee runtii ee- ee filan oo ayaga ku howlgelaya sharciga iyo waxa uu qabo xukuumaddana waxa ayaga ay ka mudan tahay ee iyaga xaqa ahaan ee lagu leeyahay ee iyaga aanan yacni ka meermeerin baarlamaankana waxa uu ku khaldan yahayna iyaga maaragtay ee ka ka turjuma ee ay noqdaan maadaama baarlamaankii yaraa lagu tilmaamayo guddiga joogtada albaarlamaan asuqara inay noqdaan dadka marke waxa waaye waa maskaxdii baarlamanka baarlamaanka ayagaa matalaya guddiga joogtada labada boqol iyo toddobaatan iyo shanta shan iyo tobanka guddi oo lagu dhuftay min saddex oo guddoomiye guddoomiye ku-xigeen iyo iyo iyo xokeeye afartan iyo shantaasi waxay u taagan yihiin baarlamaanka xilligaanaad fasaxa aan ku jirno ayaga maaragtay ayaa shaqeeya haddii iyagu marka ay yihiin kuwa lagu keensaday dhabarka taabasho oo rag ayaga ka aqoon badan ka waaya aragsan ee isku reer ay yihiin oo ayaga kuwii waxgalka ah waxtarka ah ee la yiri naga daaya kuwan waa wax badan bay annaga maaragtay ay kuwan aanan arkayn bay ay nagu arkayaane naga joojiye ama kuwani siyaabo kale maaragtay iyo waxaan doonayno annaga badi ma marin karne marka ayaga baarlamaankii ayaga xataa ee miisaaniyaddii baarlamaanka ayagaa su-aalaha bada intaanan lays weydiinin baarlamaanka aan la imaanin habdhaqanka baarlamaanka kharashyada loogu talagalay xiriirada caalamiga iyo ka qaybgalka shirarka wax allaale shaqaalaha baarlamaanka ee la qorayo cidda loo baahan yahay inay dabagasho ee la yidhaahdo waxani maxay yihiin waxaan say ku dhacday kharashaadkan iyaa maxaa loo isticmaalay imisa annaga aan meeloodaa wax naga soo gashay maxayse ku baxday maxaa keenay waxa kan laakiin marka laga waayo waxay keenaysaa in baarlamaanka gudihiisa ay mawjadi ka dhalato oo ay abuuranto koox oo markaasi iyada ay dabagasho guddoonka iyo guddiga joogtadaba oo marka ay kutladooyin ay yimaadaan oo ay isku bahaystaan qaar ay u arkaan dowladdii oo laga gardaran yahay ama xukuumaddii oo laga gardaran yahay in la baacsanayo oo ayna ka socoto guddoonka iyo iyo guddiga joogtada marka majoritiga baarlamaanku inay ayaga is ururiyaan ee ay yidhahdaan waxa aa wadaan ee baadilka a joojiya ama wax ay ay wadaan ama laad ay ku arfacaan ama hadday ay ay ku dhex milmaan guddoonkii maartay ee madaxdii oo inay wax saxda la rabay oo ayaga danahooda ay ka qabsadaan ay la saaxiibaan oo baarlamaanka iyo maslaxaddii shacabka iyo wixii loogu talagalay ee mushaharooyinkii ciidamadii iyo wixii iyo kulli iyo ayagoo isdabamarin fara badan ay jirto oo jaaniska la siinaynin wasaaradda wasiirkii shaqadiisa oo lala haysta iyo ama hanti dhowrkii guud oo aanan isasaga wixii waddanka la kharibayo aanan xisaab keenaynin xukuumadda iyo xisaab celin aanan meesha soo dhigaynin guddoonkiina isaga isku maartay ee hagoogaya maartay amuurahaas oo dhan marka la arka in asaga laftirkiisa hukumashin laga keeno ayay keenaysaa markii dambe khilaafaadka iyo isku dhacyada meesha ay ka abuurmaan waa saas haddii madaxweynuhu inta uu la saaxiibo guddoomiyaha baarlamaanka uu yidhaahdo ra-iisul wasaaraha maartay cagta mari baarlamaankana hadhowdii wuxuu maartay u bilaabo inuu dhexdiisa laga kaambeen gareeyo oo guddoomiyahan uu siduu mooshin lagu keeni lahaa xukuumadda lagu kala diri lahaa uu ka shaqeeyo dhibaatadeeday keenaysaa isagana uu dad ka samaysto isagana ra-iisul wasaaraha xukuumadda u yidhaahdo baadil baa laygu haystaayo xukuumaddayda aniga baarlamaankana guddoomiya baa ku jira gruub kale ayagana inay yimaadaan marka aad maqashaanna marka khilaaf baa jiro iyo waa laysku haystaa iyo khilaaf aanan madaxda ka soo kicin hoos uma soo daadego ma gartay gudiyada baarlamaanka anaa ku dhahay waa gudiyada ugu taagta daran ugu khibradda yar iyo maaragtay magaciisii guddiga joogtada hadda in la saxo wixii jiro ayaa laysku ogyahay aqalkii sare ayaa cabasho ka jirta oo uu eedaynayo golaha shacabka uu isku koobay buu leeyahay talada golaha shacabka keliya oo ah xiriiradii baarlamaanadii adduunka ee in la wadaago la doonayay keligood ayay golaha shacabka ay magacoodeen dad tayalena ma aysan geysaninoo aqoon iyo ehel u ah maartay waxa meesha soomaaliya magaceeda iyo calankeeda inay ku daba fadhiistaan looga baahan yahay nin aanan waddanka loo diray xataa luqadiisa aqoonin haddii la yidhaha soomaaliya u matalaa annagaana lagu qoslayaa dadkan dhaga xiran miyaanan jirin ummad garanayso dad oo baarlamaankii laga heli kara baarlamaanka wasiiraha ku jiro dad soo ahaan jiray oo waayo aragnimo leh dad saraakiil janano academic ah ku jiro dad safiiro soo noqday baa ku jiro meeshii loo kaco dad baa laga helaya qabiil welibana waa laga helayaa reer aan culimo laga helin maa jira dadka soomaaliya war nin diin yaqaanaa la rabaa hadii la yidhahdo mid aana faatixda aqoonin haddaad reerka aad ka soo qabato ka waran ya reerkaasoo dhan meel baad ooga dhacday soomaaliya islaamnimadeedan meel baad ooga dhacday ayadoo nin sheikha caalimna aan reerka uu baarlamaanka u fadhiyo guddi arrimaha diinta la dhisayaa baa la yidhi nin anan faatixada ma aragtay akhrin karin haddii aan idhahdo ninkaana ma aragtay ayaa aniga aan jecelahay wadaadkan waana dhibayaayo waa wax sheeg sheeg badan yahay waa fasiraad badan yahay aniga ujeedkeeda keliya hadday tahay ama anaa qul wallaha aqaana ma aragtay nin kale oo wal casri ma aragtay yaqaan ha ii keenin oo kale me waxaasoo kale ma aragtay waxyaabaha badi ee meelaha dowladda laga baabi'iyo ayayna ka mid tahay dadka dowladda ku jirana dhibaatada kun ugu xun dadka samaynaya waa dadka noocaas oo kalena ee aanan diyaar u ahayn dad wax garta ama dad wax fahma dad waddankan wadaniyiina ama u naxa ama wax yaqaana ama wax laga weydiin kara ama wax sheegi kara iga ilaali maartay aniga danahayga gaarka iyo ninkan isma keeni karaan iga ilaali weligaan u fiirso madaxda soomaaliyeed intaan arkayay cabdullaahi yuusufa waxaa la dhihi jiray macangag waan la soo shaqeeyey ninka nadiifsanaa ma jirin beenlow ma usan ahayn nin hunguri qaada ma usan ahayn wuxuu ku dhahaya dhalcad waa hortaadu ka dhihi jiray soomaalida nin dad cun ahoo dhiig iyo daadis oo wixii dagaaladan soo maray nin walba faqitalkii kama jannataga ayay ahayd ma gartay almaru calaa diini khaliilihi nin walba ma gartay ama ashaykhu calaa calaa diini qabiilati nin walba diinta qirarkiisa ayuu soo haystay dib layskuma raacay taas laakiin bimacna alkelima nin madaxtinimo marka aad tirahdid look xasan sheekhaan soo arkay hadlaqa ninka adkaysi badan ma jirin markaad caynaysid xataa waxaad dhahaysad ya adkaysi uu kugu dhagaystuu leeyahay ma gartay xooga macalinimadii iyo maaragtay dugsiga iyo iskuulaadkii iyo jaamacadii waxuu ka soo dhigay waxyaaba badi waxaa dhihi jiray dulqaadka macalinimo ayaa ninkan saacidaysa nin walba waxbu yacni mawhiba ayuu lahaa laakiinna waxay ka wada siman yihiin dadka ku wareegsan kulligood waa fashilinayaan wiilal yar yar oo aanan mushkilad ah oo ayaga madaxweynaha shaati ka weyn ayaga gashanaya markii ayaga ay ka arshaqaynayaan daduu u baahan yahay asaga inuu arko ayay ku leeyihin asaga waaba jiifaa mushkilad balaayo kale kuwa asaga aanan diyaar u ahayn ayaa waktiga ka qaaday subaxdiisay usoo safaan ya ilaa uu ka seexdiya ilaa ay ka seexiyaan dadaan waddankan waxba ugu maqnayn oo danahooda u socda ayay saas ugu qulqulayaan meeshiisa ya dadkii wax tar u lahaa ama la tashan lahaa ama wax ku biirin lahaa ama wax kusoo kordhin lahaa dah baa dhexdooda yaalla cilladda ugu weyn ee madaxda soomaaliyeed ay haysatana waa taas